munaasabadan oo ay soo qabanqaabiyeen ardayda wax ka barata dugsiga sare ee shira jaamac ayaa isugu jirtay soo bandhigidda dhaqanka iyo hiddaha soomaaliyeed iyo maamuuska sanad guuradii afartan iyo siddeedaad ee ka soo wareegtay qorista afka soomaaliga oo ku beegan koob iyo labaatanka januari kun sagaal boqol toddobaatan iyo labadii waxaana munaasabadan ka soo qaybgalay madaxa waxbarashada degmada caabadwaq maamulka iyo macallimiinta shiro jaamac arday ku labisan dharkii dhaqanka iyo hiddaha aqoon-yahano iyo qeybaha kala duwan ee bulshada waxaana intii munaasabaddu socotay lagu soo bandhigay goobta qaar ka mida agabkii dhaqanka iyo hiddaha suugaan sida gabyo heeso iyo ka sheekaynta halgankii loo soo maray qorista afka soomaaliga maamulaha dugsiga sare ee shiro jaamac axmed guuleed cabdinaasir cabdulle iyo maamulaha dugsiga hoose dhexe ee shiro jaamac khaliif cabdisamed cali ayaa ugu horrayn ka hadlay munaasabadda runtii waxaan aad iyo aad usoo dhawaynaynaa ardayda fikirkaanayta keentay fikirkan wuxuu maaragtay lagu soo biiriyey iskoolka lix bilood mise shan bilood ka hor misena waxaa maaragtay ardayda ay la beegsadeen maalintii afka soomaaliga loo asteeyey sida hadda qorshaha iskoolka mise kalendarka iskuolka lagu daray sanad kasta in xafladda noocaan la qabta ummadii hadday luuqad ay leedahay dhigato ma lumo hiddaheeda iyo dhaqankeedu iyo taariikhdeedu laga soo bilaabo kun sagaal boqol iyo labaatankii waxaa jiray hindisee lagu doonayo in lagu qoro farta soomaaliga ma suurobin balse kun sagaal boqol labaatan iyo labadii ayaa cusmaan karadiid wuxuu soo saaray far cusmaanyo la yidhaahdo taasina ma shaqayn kun sagaal boqol iyo kontonkii ilaa kun sagaal boqol iyo lixdankii waxaa socday dooda looga hadlayo sidii loo qoray afarta soomaaliga dowladdii aadan cabdulle cusmaan ee aadan cadde ayaa guddi sagaal ka kooban wuxuu sameeyey bal in ay ka soo hadlaan sidii loo qori lahaa farta guddigaasi kuma guulaysan fartii inuu qoro waayo khilaafka xooggiisu wuxuu ka imanayaa qof walba wuxuu riixanayaa farta isagu uu doonayo inuu qoro taas waxay keentay inaan waxba suuragelin guddigiina fashilmo ilaa laga soo gaaro kun sagaal boqol lixdan iyo sagaalkii dowladdii gacanka ahay dowladdaasu waxay boorkii dib uga jaftay guddigii isaga ahaa iyadoo kombursari ka dhigtay fartii in la qoro ilaa wayla taas waxay keentay in la qaato fartii shiro jaama axmed oo laatiin ah dowladduna ku fuliso laba sana gudahood taasi waxay keentay in dhaqankeennii iyo hiddaheennii iyo sugaanteennii iyo manaajkeennii uu noqdo luuqaddeennii qaar ka mida ardayda wax ka barata dugsiga sare ee shiro jaamac axmed ayaa soo bandhigay suugaan iyo madadaalo ku saabsan dhaqanka iyo hiddaha soomaaliyeed dhimanay adduunyaduba waa laba dharaaroode dhaqan bay umadi leedahay ay ku dhaadatooye dhibtay kaga fogaadaan iyo dhabarjab soo gaara dhacna ooma quuraan hiddaha oo wuu ku dheeryahaye waxaan idiin dardaarmayaa reer caabuwaaqow haddaan nahay ardada shiro jaamac axmed oo iskuulkayaga loogu magac daray halyey soomaaliyeed ahna hindisihii far soomaaliga in xafladdan waan idiin bilownay halkaasaa ka sii wadaan ku warrama dhooley dhalintii way dhumeen dhaqan ma jiro gabdhihii aad arki jidhay dubki baa layska dhiga kuwii labeenta lahaayo markii siaa loo fiishay indhaha jaleecadaan laga soo celin karin allah iyo cisig adugu waa ka mid tahay hadde kuwaasi ma jiraan googaaraysigu waa qayb ka mid ah murtida waayihii hore waxaa loo isticmaali jiray in bulshada soomaaliyeed guur doonayaan waa istijaabin jireen sidai caadada u ahayd dhaqamadii horeba googaa lay boodbooti lay baalbaali marka layga bugtana bood laygu tuuro
saddex saddex loogama tago waa da'yartaa dar loogama tago dunyo ayaa leeda deeq loogama tago waa da'weyntaana dumar loogama tago ma ogtahay af soomaaliga heerka uu marayo meerisada laguu qoro naxwaha mooska kaa celiya magac muuqda meelayo guudinaa isfalalka maansheeya weeraha macnaha faafiya hadal maqaam weyn leh isku mida murtida la isu qoro mid iyo noociisa adala afartan nooga oo laba mataanaysa oo toban dawaaq lagu malbahay lagana maarmaayo amse qalinka kuu muujiyo meel ha kala saaran maalmuus tilmaamaha halkuu marayo loo eego
qaybihii kala duwnaa ee ka soo qaybgalay munaasabadda ayaa maamulka iyo ardayda dugsiga shiro jaamac ku ammaanay sida ay bulshada ugu baraarujiyeen in la xasuusnaado dhaqanka iyo hiddaha soomaaliyeed oo gundhig u ah bulsho kasta oo meel ku nool shiro jaamac aad iyo aad ayaan ugu mahad celinaynaa waxay caawa halkaa ku soo bandhigeen oo sharafta iyo qiimaha leh oo dhinac walba ka sheekaynayay anagoo ku hadlaaya afka mataqaanaa ardayda jaamacadda ummadda faraceeda galmudug runtii xaflad noocaana oo saa loo soo qoonqaabeeyey oo hidiya dhaqanka maan arkin waxaa aad cajiib u ahayd maamaahyada kaftanka halxiraalayaasha iyo intii kaloo meeshan lagu soo bandhigay kow ka ahayd masagadii la tumayey caawa gabdho badanoo halkan fadhiya haddii waxqadar waa dhici kartaa baadiyaha loo aqalgeeyo waxaa dhici karta inaysan masagada haadin karin laakiin caawa waxaan filayaa halkan wixii ka dhacay wacdaraha inay ku tusaale qaadan doonaan gabar walbana ayaydeed ay raadin doonto ayna ka baran doonto masagada iyo sida loo tumo iyo sida loo haadiyo markay barnaamijka aan walaalaheen caawa qabteen waa barnaamij lagu doodan karo waxaan leeyahay dhammaan dhaqanka alla barto ugu dambayntii ayaa munaasabadan lagu soo bandhigaya dhaqanka iyo hiddaha soomaaliyeed waxaa soo xiray madaxa waxbarashada degmada caabudwaaq siciid muuse barre waxaa u jeeda in lasoo bandhigay riwaayado ciyaaro gogaalaysi dhaqan kala duwan sida musikadii la tumayey bulsho kastoo meel ku nool dhaqan bay leeda dhaqanka waxaa la yidhaahdaa waa astaan ama summad ama habnololeed ay bulshada leedahay haddaan soomaali nahayna waxaan leenahay dhaqan hodan ah ayaala cabdulaahi jaamac warbaahinta daljer t v caabud waaq